haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o e toddobaadkan waxaa soo jeedinaysa saare cabdi axmed
magaalada haydarabad ee dalka indiya oo ah magaalo ay degan yihiin in ka badan toban milyan oo dad ah waxaa u badan dadka muslimiinta ah ee dalkan hindiya ee ku hadla afka urduga waana xudunta isbitaallo dhakhaatiir iyo xarumo caafimaad oo dhammaantood leh takhasus kala gedisan taasi ayaa sabab waxay u noqotay in soomaali badan ay u noqoto halkan hiigsi caafimaad waxay ka kala imaanayaan gudaha waddanka soomaaliya iyo dabaddaba waana barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan qodobka aan ku eegi doonno magaaladan taariikhiga ah ee haydarabad waxa ay leedahay xarumaha ugu waaweyn dalkan hindiya ee dhinaca caafimaadka takhasusyada kala gedisan iyo cilmi baarista dhinaca caafimaadka kuwaasi oo lagu ogaado cudurrada magaalada oo ah magaalo maciishadeeda iyo kirada guryaha ay raqiis yihiin marka loo barbardhigo magaalooyinka waaweyn ayaa iyadoo ah magaalada afraad waxa ay leedahay dhinaca kaleeto dad ajaanib ah oo aad u fara badan soomaaliduna ay ka mid tahay oo halkan usoo doonta caafimaad maxamed inshaar cumar waa mid ka mida dadka caafimaadka u yimid dalkan waxa uu xaalad caafimaad uga soo tegay gobolka gedo wuxuu iga warramay xaaladiisa caafimaad iyo waxa ay u noqotay magaaladan halkii uu u soo aaday beegsiga caafimaadka waxaan u imaanay takhaatiir wanaagsan oo aad kuugu shaqaynhayo oo ku baarahayo oon iskaan dhaadhaafinaynin oo baaristaada intaasoo xafiisa intaasoo tagtaroo fadhida lagu leeyahay kaasmar kaasmar kaasmar ku leeyahay oo si fiican kuu soo dhowaynayso sidaasaa ku soo doorta iyadana lambarka labaadna waa dad soo dhowayn badan soomaalidu aada isugu timaaddo aada moodaysa dhaqankii soomaalida intay la qabsadeen sidii soomaalida inaad sooma afka uma ogayo xoogaa kala duwane dhaqanka haddaase waa dadka soomaalida oo kalea aad iyo aad baa lidbilahan yaa lagu bogay waxa uu ii sheegay maxamed inshaar in xaaladiisa caafimaad oo ahayd xididdo dhiigga ah oo qaarkood xirmay awgeed halkan daawo looga helay caafimaad baan halkan usoo doontay la yidhaha magaaladan ee hindiyayaan usoo aaday anoo jiro uun maaragtay kala gedisan oo udbilaahay xanuun ah oo ilaa toban sano i hayay baan qabay marka xanuunkaasuna wuxuu ahaa xanuun sakhaatiirtii soomaalida ay aada wax uga qaban waayeen qoladii uun dhiig iga qaadaba waxay yidhaahdaan ama ibaartabo waxay u daawadooda waxba waa ka garan waaya ilaa toban sanaan kusoo noqnoqonayay midna hadda wax caafimaadoo ka dareemay kama aanan helin ka dambe waxaan soo baxay hadda bishii kow iyo tobnaad baan soo aaday hindiyo marka hindiya haddaan imid takhaatiir fiican baan ugu imid baaris bay igu sameeyeen dhiigad badan bay iga qaadeen iskaan bay isaareen waxbay igu sheegeen madaxa xanuunku u badnaa xanuunkii madaxa ahaa iyo jirkao dhan xanuun madaxa ka bilaabmahayo oo madaxu dikaamhayo oo xidhiidluhu boodahayaan oo yaan qabay marka waxay yidhaahdeen jiro kalaa way dhiigiiga qadeen oo istaan isaareen waxay yidhaahdeen waxa ku hayo jiro kale ma qabtid waad fiyowdahay sida kale laakiin xididka dhiigga wado oo madaxa aado oo madaxa dhiigga siiyo yaa xiran boqolkiiba siddeetan baa xiran dad badan ayaa waxa ay qabaan cudurro kala gedisan dalkanna waxay u yimaadaan si ay uga helaan dhakhaatiir caafimaad oo ka tayaroon kuwo badan oo afrika iyo eshiyaba jooga sida ay qabto hooyo kisi ow cilmi oo ka mid ah dadka ka yimid magaalada hargeysa ee halkan caafimaadka u yimid intii ay timidna halkan ay ka heshay dabiib caafimaad faadimo aadan oo ah haweenay wadata gabar yar oo saddex iyo toban jir ah kalena soo carartay magaalada muqdisho markii xaalad caafimaad oo daran ay beerka ka soo wajahday waxay ii sheegtay in gabadheeda ay haydarabad u keentay si beerka loogu bedelo waxay u baahan tahay in gabar ayada la dhalatay oo laga keenaya magaalada muqdisho ay soo gaarto hase yeeshee dhakhaatiirta oo dhaqaale xooggan weydiiyey isbitaallo kala gedisan oo ay tagtay ayay awood iyo caalba u weysay in ay gabadheeda u hesho dhaqaalahaasi si ay ugu daaweyso ayada oo dhowraysa gabadheeda oo markaasi ad jiifta xanuunka haya awgeed ayay sida tan iigu warantay yar ayaga xanuunsan xanuunkeedana waa beerka dhakhaatiirtii aan u geeyana beer bedel ayay dheheen beerkeedana wax qabasho ayuu leeyahay aada u weyn ah marka waana bedel bay dheheen si ilaaha qadaro insha allah bedel wayay dheheen qarashkina wuu iga go-ay wax qarasha hadda ma haayo qarashka bedelkana waxay dheheen ilaa afartan ayay dheheen soddon iyo sagaal ilaa afartan bay dheheen gabar ayaa muqdisho ayadana kasoo socoto oo beerbedelkaas la raba in lagu bedelo haddii ilaaha qadaro mana haysto qarashkaas isagaana mana awoodo xaaladaha daryeel caafimaad iyo xarumo dhakhaatiir oo tayo fiican oo soomaaliya aan ka jiran wakhtigan ayaa waxa ay sii kordhinaysaa dadka faraha badan ee soomaaliya ka imaanaya ee yimaada dalkan si ay xarumaha caafimaadka isugu daweeyaan waddankan gaar ahaan magaalada haydarabad tirada dadka yimaada gobolkan ama magaaladan waxaa lagu qiyaasaa soomaalida ee iskugu jirta caafimaadkai ardayga inay gaarayaan laba boqoli konton ilaa saddex boqol oo qof sababaha badiyey dadka inay indiya imaadaan ama gobolkan waxaa u sababeyn karnaa laba siyaabood oo kale ah in ay fiisaha helidda indiya uu fudud yahay iyo in meelaha kale ee soomaalida wadamada kale ay tagaan ee caafimaad ama u doontaan ama arday waxbarashaha u doontaan inay tahay yacni magaalada ama indiya inay tahay meelaha meel ka jaban meelaha kale ee tagaan soomaalida sababaha aadka ugu weyn ee jecelaysiiyey soomaalida inay gobolkan ku bataan waxaa ka mid a in ay tahay magaalo runtii maciishadeedu jaban tahay inay tahay magaalo muslimiinta ku nool ay aada u badan yihiin magaalo cimiladeedu ay aada u wanaagsan tahay inay tahay magaalo ardayda ugu badan ee indiya joogta ay wax ka bartaan marka maadaama dadkan caafimaadka yimaada ee caawinaad badan ka helaan ardayda ay joogaan ardayda ugu badanna magaaladan taasaa sababta ugu weyn ah inay magaaladan dadka yacni ay ku bataan ama ay jeclaadaan qaar ka mida dadka bukaanada ayaa ku socda qarashaad qaaraamo ah oo ay ka bixiyaan eheladooda ama dad kaleeto oo aysan waxba wadaagin cabdiraxmaan cabdikariim daa'uud waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida urur ay ku midaysan yihiin soomaalida oo sanadkiiba mar loo qabto doorasho sida la iigu sheegay wuxuu iiga warramay asna in ku dhowaad saddex boqol oo qof oo isugu jira arday iyo dad caafimaad usoo doonto dalkan oo soomaali ahba ay yimaadaan mawlid dubbad siciid waxa uu kasoo kicitimay deegaanka rees qoday ee gobolka gedo waxaa dhuunta ka haleelay xanuunka kansarka waxa aan weydiiyey xaaladiisa su-aashii kaletoon weydiiye waxay ahayd su-aashii badi soomaalida aan weydiiyey ee ahayd waxa uga dhigay haydarabad halka ay usoo doontaan caafimaadka magacay waa mawlid dubbad siciid meeshaan waxaanu imid daawo ilim ilaahay waan jiraday marka dee inaan meeshaan ilaahay waxaan waxaan fahmay marka meeshaan in la yiri meesha kasar baa lagu sheegay meesha lagu qari kara meesha inay taalla yaa la sheegay dabar weyna ma aanan lahayn inta kolley ilaahayga subxaana watacaala ahaa baanu harga malaaga isku xiray iyo ehel marka sidaas xanuunkaasa u soo aaday hadda haddaan soo aadina ilaahay baa maad iskale hoogaa waxaa muddo aad iyo aad sidii hore inaa uga fiicanahay marka sidaasaa jirto magaalada markaad dhex marayso markaad wax gadanayso sidee ayaa soomaalida iyo dadka hindida ah ee magaaladan ku dhaqan ay isu dhex galeen oo wax looga iibsada ama loogu dhex dhaqmi karaa waxaa lagu dhaqdhaqmi karaa gorgoleda afka dadkana ismana fahmayo laakiin hadda intay turjumaan waana idu heshid turjumaan hadda waa idmil hadda wixii uun dhaqaatiyaankeeda hadda ma hadda wax hadda cusri oo weyn oo nala soocday mala boqolkiiba boqol hadda soomaalida badanna waa joogtaa waa fiicanta ilahay baa maad iskale waxaad iiga warantaa bal maxaa ay kula tahay oo ugu badan oo soomaalida halkan inay timaado mas-uulka ah waxaa meeshan ugu badan cudurkaas isagaa ugu badan cudurkaas isagaa waxaa weye boqolkiiba caradii basbitaaladi waa buxiyeen cudurka isagaana ugu badan kansarkaasa ugu badan inta inta meesha u imaanayso meel kastaba waa laga imaaday meel etoobiya hadday hadday soomaali tahay soomaaliyana ugu badan wadanka wadamahan baa ugu badan cudur kansar kansarka
maadaama aysan dadkani badi ka imaanaya dalkii luuqadda ingiliishka aysan si fiican u aqoonin qaarkood ayaa dhaqaale xoogan looga qaataa caqabadana kala kulma xagga luuqadaha waxaa jira arday halkan wax ku barata oo dhaqaale xoogan ka qaata sida la ii sheega dadka bukaanada ah muddada ku dhow labada bilood ee aan jooga dalkan waxaa dhintay ku dhowaad shan qof oo isugu jira rag iyo dumar oo lasoo dhigay isbitaalaadka dalkan badi dadkaasi waxay ka yimaadeen gobollada soomaaliya qaarkood kenya kuwo kaleetana ethoobiya guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkan waa naga intaa intaynu midka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo